bsm illaahi الرxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala baabun fi lwuduu'i min annowm ay hada kani baabun baab weeyaan fi lwuduu'i weyse qaadkii xugunkiisii min annowmi laga weyseysto hurdo hurdadii in laga weyse qaato oo hurdo darteed loo weyseysto wixii ku yimid ayuu u baab yahay hurdada marka iyadu inay maqadka axaadiidta uu soo wado yacnii masalada yacnii hurdo in laga weysaysto maqadkeeda ama meesha iyadu asalka ay ku leedahay oo laga qaadanayaa waxaa weeyaan noomka ama hurdadu iyada miyaa naaqid ahoo iskeed bay weysada u jebisaa mase waxaa weeyaan waa madina linaqdi mase waxay halis u tahay inay weysada jabto waa laba ma'khad waay iyada haddii la yidhaha iskeed naaqid weeyaanoo hurdada hurdo ahaan bay weyse u jebisaa mid yar iyo mid badan ma kala yeelanayso gamaanyo iyo hurdo wax allaale wixii nowm ama hurdo uu soo hoos galo weysada waa jebinaya fadhi ku hurud istaag ku hurud ama dhinaca dhulka dhig mar haddii la yidhaha hurdada iyada ayaa iskeed naaqid u ah waxaa weeyaan qaliil iyo kafiir wax yar wax badanna male hay-ad iyo hay-adna ma kala laha haddii laakiin la yidhaahdo hurdadu weysada ma jebisa iskeede laakiin madina linaqdi waa markii qofka uu hurdo waxaa dhici karta inay weysada ka jabto isaguna uunan ogeyn marka halistaasaa jirto madinno wa culimmaduna qowlkaas labaaday u badan yihiin inay madinno ay tahay mar haddii marka la yidhaha waa madina linaqdi hurdadu inay weyso burisaa bay halis u tahay yaa marka waxaa imaanaysa qofku haddii uu fadhi ku hurdo isagoo weliba salkiisu oo dhulka si fiican u yaallo meeshii yacni ay wax ka imaan lahaayeen neeftu ka imaanahayd ay daboolan tahay qofku sidaasoo kale markuu hay-ad saasoo kale oo mutamakina uu ku hurdo qofka mutamakinkaa si fiican fadhigiisa makansaday weyse kama jebaysa haddii uu seexdana marka ama uu meeshii marka neefta ay ka imaanaysay ay furan tahay de waxaa dhici karta inuu inta hurdo neefi ka timaado uusi iska warqabin oo weysadu ay sidaa uga jabto marka hadduu sidaa u hurdana weysadii wayani weysadii way ka jabaysaa hadduunan sidaa u hurdino si fadhi ah uu u hurdo oo si fiican uu meesha yacni salkiisa uu dhulka u dhigto dhibaa marka weysa kama jabayso saasaana jumhuuru ahlilcilmi ay u badan yihiin waxaa kaloo iyadana taas ku jirto hurdada iyo gamaanyada marka waa la kala saaraya hadday sidaas tahay gamaanyada marka annacsatu waalnacsatayn iyo alkhafqatu waalkhafqatayn iyo imaamu albukhaari baabu u baabaysanayaa iyadu kaas hurdada dhib ma u keenayso weysada weysada dhibaato u keeni mayso oo qofku hadduu isagoo iska fadhiya ama isagoo iska taaganba maalan xoogaa uu gamaanyoodo marka nacsada iyo noomka farqiga u dhexeeya muxuu yahay khadaabi iyo culammada waxay leeyihiin hurdo awalan waxaaiyo gamaanya waxaa lagu kala saaraa riyada waxaa dhici kara qofka riyooda qof hurday ee nin luloonayo ama gamaanyoonayo riyo kama suurtooyo midda kale waxay tahay ninka gamaanyoonayo wax agtiisa ka dhacaayo si ahaan waa uga warqabaa si kalena waxaa weeya waxna waa ka qarsoonaanaya laakiin ninku markuu hurdada si fiican oo u galo wax agtiisa lagu samaynayo dhanba war uma haayo marka qofkan laakiin gamaanyoonaya haddii yacnii si un loogu qaylay ama waxyar un lala hadlo waxaa dhici karta inuu la socdo hadda waxaasaad sheegaysay mar dhow inuu yidhaahdo waxyaabihii adiga warkaagii ahaa qaar inuu ka sheegsheegi karo laakiin ninka markuu hurdo galo xawar uma hao marka culamadu waxay marka u badan yihiin qowlkan ah hurdadu inay madina linaqdi ay tahay iskeed ayna wax u burinin haddii marka sidaa ay tahayna qofku haddii uu hab marka uu wax daree waxa ka imaan karo uu fahmi karo hadduu u hurdo weysadiisii ma jebin haddii kalena way jebaysa ibnulmundir asagu laakiin wuxuu rajaxay oo culammada waaweyne shaaficiyada ka mid a iyo abuu cubayd alqaasim ibnu salaam iyo iyagu waxay rajaxayaan hurdadu iskeed inay weysada u jebiso waxayna keensanayaan xadiid safwaan ibni casaal fii sunani tirmidi ee uu yidhi nebiga sal ll ly salam qofku haddii uu musaafir yahay qofkiisa saddex maalmood iyo saddex habeen ayuu masaxanayaa laysa aljanaaba marka laga reebo yacni waxa uu yidhi janaabada marka laga reebo laakin min bowlin wa qaa'iqin wa nowmin saxaradii iyo hurdadii saxaradii iyo kaadidii iyo hurdadii baa laysku cadfay ayagu yarka marka weysada waa jebiyaan waay siday saxarada weysada u jebiso kaadida ay u jebiso hadday kaa timaado yaa hurdadiina lagala mid dhigay sidaa darteed marka waana la idlaaqay yidhaahdeenoo hurdadii hurdo ahaan baa loo sheego iskeed ayaa sidaa loo sheegay ee lama dhihin hurdo noocaas iyo mid hay-adaas ku dhacday iyo lama kala dhihin xadiidkaas caamkay qabsanayaan marka ibnulmundir iyo abu cubayd iyo rag badan sidaas iyaguna rajaxayaan marka masaladan labadaas qowl yacnii ma'khadka labada qowl asalku ana meeshaas waay hurdo ma iyadaa iskeed wax u jebiso mase waa madinna ninkii waa madinno yidhi wuxuu leeyahay marka hade hurdada hadday hay-adaas ku dhacdana waa burinaya hadday taa ku dhacdana ma burinayso ninkii yidhi hurda sideedaba weyse waa burisaa iyadaa iskeed u buriso oo naaqib caadi ah ka soo qaaday wax yar iyo wax badan hay-ad iyo hay-ad kale ma kala saarin qaala imaam abu laakiin axaadiistu waxaa laga dareemayaa laga fahmayaa yacni inay madinno tahay saan arki doon qaala alimaam abu daawuud raximah llahu tacaala xadaana axmed bnu moxamed ibni xambal ayb wahuwa imaamu ahli sunna wa axadu asxaabi almadaahib alarbaca qaala xadaana cabdurazaq huwa bnu hamaam alsancaani abu bakr alximyari iqatun yarwi lahu ljamaca qaala anba'ana bnu jurayj nusakha qaarna xadaanaa bay qorayaan marka xadaanaa iyo anba'anaa culammadii mutaqadimiinta ee muxadisiinta iyagu isku miday u ahayd xadaanaa iyo akhbaranaa iyo anba'anaa sida badan haalibkaa isku mid bay u ahayd laakiin mutaakhiriintii dambe anba'anaa waxay u isticmaali jireen ayaga filijaazati anba'anaada ijaazaday u isticmaali jireen wixii ay ijaazo ku soo xambaaraan ayb qaala akhbaranii naaficun ibnu jurayjna dabarkaas waa macruuf cabdilmalik ibn cabdilcasiiz ibni jurayj qaala akhbaranii naaficun naafic mowla bni cumar waa qaala xadaanii cabdullahi bni cumar ana rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka shuqila canhaa waa laga shuqila cannaa canaa mawqura mase canha ana rasuula allahi sal ly salam shuqila waa laga shuqliyey canhaa ay can salaati alcishaai salaaddii cishaha leylatan habeen fa akharahaa waa dib dhigay xataa raqadnaa ilaa aan ka seexannay filmasjidi masjidka dhexdiisa aan ka seexannay uma istayqadanaa waa soo toosnay uma raqadnaa waan hurudnay uma istayqadanaa waa soo toosnay uma raqadnaa waa hurudnay uma kharaja calaynaa waa nagu soo baxay faqaala waxa uu yidhi laysa axadun axad ma aha yantadiru asalaata axadkaas oo yantadiru sugaayay asalaata salaada suganaya ma jiro hayrakum idinka hayrkiin qofaan idinka ahayn oo maanta salaad sugaayo dhulka korkiisa ma jiro xadiidka marka maxalushaahidka waxaa weeyaan saxaabadii weyse qaata lama dhihin mana aynan weyse qaadanin intay seexdeen soo kaceen seexdeen soo kaceen seexdeen soo kaceen iyo ceshiiska tukadeen hurdadan marka xaafid ibnu xajar iyo ahlucilmiga waxay leeyihin waxaa lagu xambaarayaa fadhi inay ku hurdeen yacnii iyagoo salaaddii sugayo fadhiyo oo yacnii hay-a oo qof si fiican isku makaniyey oo salka dhulka dhigtay sidaasay marka u hurdeen sidaa darteed marka weysadii kama aynan jebin waxayna tusayaa xadiidku wuxuu tusayaa ana annawma madinatun linaqdi hurdadu inay ay madinno u tahay weyse burin ee iyada iskeed sideeda aynan weysada u burinin qaala alimaamu abu daawuuda raximah llahu tacaala xadaanaa shaad ibnu fayaad shaad ibnu fayaad abuu cubaydata alyashkuri ayaa leedahay abuu cubaydata alyashkuri saduuqun lahu awhaam wa afraad yarwi lahu abu daawuud wanasaa'iyu qaala xadaanaa hishaam addastawaa'iyu hishaam ibnu abi cabdillaahi addastawaa'i ayaa leeyahay waana soo maray hiqatun yarwi lahu asxaabu lkutub sitta ayb wa rumiya bilqadar can qataada qataadata bnu dacaama abulkhadaab assaduusi hiqatun yarwi lahu ljamaaca can anasin qaal kaana asxaabu rasuulillahi sal ly salam rasuulka asxaabtiisu waxay ahaayeen yantadiruuna alcishaaa inay cishaha sugayaan alaakhira cishaha dambe xataa intii takfiqa ay yacnii dhacdo ru'uusuhum madaxyadoodu ay dhacaan oy foorarsamaan yacni madaxyadooda gamaanyo darteed uma markaa dabadeed yusalluuna way tukanayeen walaa yatawada'uuna mana weyse qaadan jirin xadiidkan marka walaa yatawada'uuna waa tasriixinaya alshaahidkii walaa yatawada'uuna ma aanay weyse qaadan jirin cabdullaahi bn mubaarak almarwasi baa wuxuu yidhi haadaa cindanaa wahum juluusun isagaa tawjiihiyeen haadaa cindanaa wahum juluus kan wuxuu yidhi annaga agteenna iyagoo fadhiyow fadhi inay ku hurdeen ayaan ku xambaaraynaa buuri bayhaqi waxa uu yihi wacalaa hada xamalahu cabdiraxmaan ibnu mahdi washaafici imaamu shaafici iyo cabdiraxmaan ibnu mahdina sidaasay ku xambaareen saasaa ibnu xajar talkhiisulxabiirka uu ku sheegayaa kitaabka talkhiiska ayb marka towjiihii culummada marka waxaa weeyaan iyagoo fadhiya inay hurdeen takfiqa xataa takfiqa ru'uusuhum madaxyadooda ilaa ay foorarsatay jamaanyada darteed ayb uma yusalluuna way tukanayeen walaa yatawada'uuna mana aynan weyse qaadan jirin qaala abuu daawuud abuu daawuud waxa uu yidhi wasaada fiihi wuxuu ku daray shucbatu shucba can qataada wa qaala waxa uu yidhi kunaa nakfiqu calaa cahdi rasuulillahi sal l salam calaa cahdi rasuulillahi buu ku daray ziyaadada marka tanna macno weyn bay keenaysaayo maadaama xilliga rasuulka ay sidaa yeeli jireen nebiga u tiiriyey sidaasaan sameey jirnay mana weyse qaadan jirin fii xukmi rafciga waa marfuuc kaanahu rasuulka sal l salam in yacnii uu ogaabay ayayayay nooc ahaan tilmaamaysa xataa haddaanay cahdiga ku darin oo saasaan yeeli jirnay ay yidhaahdaan dhib maaha xadiidkan marka fiqiga khadaabi wuxuu leeyahay fiqiga ku jira waxaa weeyaan anna cayna nawmi laysa bixadatin hurdada iskeed inaanay xadda weysada u burinin walow kaana xadatan lakaana aya xaalin wujida naaqidan lidahaarati ka saa'ir alaxdaad allatii qaliiluha wa kaiiruha wa camduha wa khaطa'uha sawaaun fii naqdi طahaara saasay noqon lahayd axdaadta kale la mid noqon lahayd waxyaabaha kale yani weysada jebiyo qaala abu daawuud waxa uu yidhi warawaahu bnu abi caruuba saciid bnu abi caruubana waa wariyey can qataadata qataaduu ka wariyey bilafdin aakhara lafdi kale lafdiga uu tilmaamaya waxaa weeyaan waa lafdi uu gadaal abwaabu qiyaami leyl uu ka keeni doono u dhihi doono xadaanaa abu kaamil qaala akhbaranaa yaziid bnu zurayc qaala akhbaranaa saciid can qataada can anas bni malikin fii hadihi alaaya tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic kaanuu yantadiruuna maa bayna almaqribi waalcishaai yusalluun kaasuu marka sheegan ku dhex jirta markaasaa marka waxaa lagu kala macneeyey oo cikrimo iyo anas iyo maxamed ibnulmunkadir iyo abuu xaasim iyo qataado ay yidhaahdeen aayadda huwa asalaatu bayna alcishaaeyn anasna uu yidhi intidaaru salaati alcatama salaadda habeenkii cishaha oo la sugto marka habeenkii salaadda cishaha habeenkii oo la sugto yaa waxay keenaysaa marka qisaskan ku dhex jirto marka isagoo si ka duwan marka bilafdin aakhara markuu le kaasu u jeedaa xadiid gadaal abwaabu qiyaami leyl uu ka keeni doono iyuu ishaaraya waa saciid bn abi caruuba markuu qataada ka warinayo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata alminqari atabuudaki wa daawuud bnu shabiib daawuud bnu shabiib albaahili saduuqun yarwi lahu albukhaariyu wa abu daawuud wa bnu maaja qaala xadaanaa xamaad bnu salma abu xamaad bnu slma abu salamata albasri hiqatun yarwi lahu lbukhaariyu maqruunan wa muslim wa asxaabu sunan ilarbaca can haabitin albunaaniy haabit bnu aslam albunaani hiqatun yarwi lahu ljamaaca ana anasa bna malikin qaal uqiimat salaatu lcishaai salaaddii cishihii baa la aqimay faqaama rajulu nin baa istaagay faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina lii xaajatan dan ayaan leeyahay oo dan baan kaa leeyahay faqaama waa istaagay ninkii ee nebiga sal ly salam yunaajiihi xaal uu lafaqaya ninkaas xataa nacasa alqowmu ilaa dadkii ay hurdeen ay gameen ay gameen aw amase bacduulqowmi dadka qaarkiis ay gameen uma sallaa bihim waa tujiyey walam yadkur wuduu'an weyseqaadna ma sheegin yanii walam yadkur ma sheegin yadkur faacilkeeda waa haabit walam yadkur haabit ibnu aslam ma sheegin wuduu'an weyseqaad waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan dhowr cilmi waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mid a awalan gamaanyada iyo inaysan weysada jebinaynin waana waxa uu u keensaday meeshaan abu daawuud shayga labaadoo laga qaadana waxay tahay iqaamada salaadda marka la aqimo iyo salaadda xirashadeeda wakhti hadduu kala dhex galo wax dhibaataa inaysan haynan iqaamada lagu celinaynin mar labaad marka maxaa yeelay ninkan yacni salaaddii baa la aqimay nin baa marka nebiga danban kaaleeya yidhi gees la istaagay cabaar buu la sheekaystay iqaamadiina laguma celinino lama sheegin sidaas marka dhib inaysan ahayn iqaamada iyo salaadda geliddeeda fasli yar oo dan ay keentay hadduu dhex maro u udhexaysmo dhibaataa ma laha waxau kaloo radin ku yahay xadiidkan xanafiyada oo iyagu qabto imaamku muqiimku qofka salaadda aqimaya markuu yidhaahdo qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa imaamku inuu allaahu akbar hore ka yidhaahdo saas iyagu leeyihin marka imaamka iqaamada ee waxaan ujeedaa muadinku markuu iqaamada bilaabo uu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar safka simidiisa in la bilaababa qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa markuu maraayana allaahu akbar imaamkaaba inuu xirtay sidaasayna yeelaan xanafiyadu tanaa marka diidayso hadday waajib tahay dee nebiga muxuu uga tegi waayey hadeerkaas iqaamadii inta la dhammeeyey oodana nin kale iskala istaagay iscbaar la sheekaysa waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka jamaaco fara badan iyagoo ay jiraan laba nin inay gaar isla faqi karto eema xadiidka kale dhahayo isaga yacnii laba haddee saddex qofood hadday yihiin dadku laba yaynan gaar iskula faqin de markaas waa markay saddex yihiin wey oo laba intay gaar iskula shoogto ninkii kalena keligiis oo taagnaado shaydaana madaxa wuxuu ka gelinaa marka nimankan aday kuu tashanayaan dowraban calaaqaadka muslimiinta ku xumay karaa marka sidaa darteed laakiin hadday laba iyo saddex noqonayaan iyo ka badan gaar laba waa u sheekaysan karaan xaal ninkan uu hel buu haystaa markaas xadiidkan sidaa waa laga qaadanaya uu tusaya ayb waxyaabahaasoo dhan marka cilmigaas faraha badan baa ku jira marka waxaa kaloo ku jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka xaajada iyo danta kale inuu tixgeli jireen waxaa kaloo ku jira sabarka asxaabta inta salaaddii yacni la aqimay oy taagan yihiin ayaa nebigan xagga nin kula sheekaysana iyagiina waa fadhiyaanoo marka salaadda nala yacni maxaa loo geli waaye maxaa ku dhacay ninkan muxuu yahay ma aynan dhihin dadka marka saxaabadu marka inay ahaayeen dad aad u taxamul iyo sabar iyo dulqaad badan nebiguna inuu dabci fiicnaayo qofkii danankaa leeyahay yidhaahdo dantiisuu nebigu u samay jira calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan ninkan inuu ahaa sayidu qowmin oday inuu ahaayo kaaba qabiilo qabiil dhan madax u ah markaa nebiga calayhi salatu salaam tixgelintiisuu siinaya dadka marka laysdhihi karo ummad badanaa ku xiran si gaara in cinaayo loo siiyo oo la soo jiito oo diinka lagu soo jiido waa wax marka sunnada nebiga iyo siirada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aada ugu badan xadiidkan marka dhinaca sanadka waa sanadkiisu waa rubaaci muusa bnu ismaaciil fiiri daawuud iyo muusa hal dabaqo waa isku laba shiikh waa ilaa mogta abu daawuud uu leeyahay hal katiir muusa bnu ismaaciil soo qaado xamaad bnu salama ninka labaad waayo haabit albunaani waa ninka saddexaad anas ibnu maalik waa saxaabigi waa ninka afraad nebiga iyo abu daawuud meeqaa u dhaxayso afar qof shiikhiisa xamaad haabit anas aclaa maa cinda abi daawuud kan waama sanadka ugu sarreeyo abu daawuud uu nebiga ugu soo dhowaado yacnii sanadka caaligii iyo naasilkan soo marnay markaan musalax akrinaya culuwiga mudlaqa waatou ahaa tiro yar in nebiga lagu gaaro tirada ugu yar abu daawuud nebiga uu ku gaaro afar waa bukhaari asaga tirada ugu yaroo nebiga uu ku gaaro saddex waa almakiy ibnu ibraahim yaziid ibnu abi cubayd salamata bnu lakwac saxaabigu kadib nebigaa ku nb bukhaari iyo nebiga saddexaa u dhaxaysa waa inta ugu yar waa labaatan iyo laba xadiid ayaa saxiixa ku sugan oo hulaafiyaad oo bukhaari iyo nebiga saddex qof u dhexeeya labaatan iyo laba xadiid ibnu maajah shan xadiid oo hulaafiyaad uu leeyahay ibnu maaja hulaafiyaad waa leeyahay ogow shan xadiidoo hulaafiyaad uu leeyahay saddex isaga iyo nebiga ay saddex u dhexayso laakiin shanta xadiidba sanad ahaan waa u daciif shanta xadiid sanad ahaan waa u daciif tirmidi hal xadiidoo hulaafi ah buu leeyahay oo nadiif hal xadiid oo hulaafi ah yani isaga iyo nebiga saddex qof ay u dhexayso aima sita marka yaa soo haray bukhaari tirmidi ibnu maaja hulaafiyaad waa leeyihiin ibnu maaja kuwiisa waa wada daciif bukhaari labaatan iyo labawa gaaraya tirmidigu waa hal inta soo harta marka waa muslim abu daawuud iyo nasaa'i hulaafiyaad ma laha rubaaciyaada ugu yar tirada ugu yaray nebiga iyagii nebiga u dhexaynayso afar wa tirada ugu yar hay marka rubaaciyaadka abu daawuud waa kuwaana kuwaana kamida iyo sanadkii ka horreeyey fiiri shaad ibnu fayaad hishaam addastawaa'i qataada anas afar wa ninka shanaad rasuulka u noqona calayh isalaatu wasalaam axaadiidtaas marka iy nugtadaasa marka sanadkana ku jirta qaala alimaamu abu daawuud raximah llah xadaanaa yaxya bnu maciin wahuwa abu zakariya albaqdaadi imaamu aljarxi wاtacdiil ayb yarwi lahu aljamaca iqat yarwi lahu asxaabu kutubi sita wahanaad bnu sariy baa soo marna abu sariy alkuufi wa cuhmaan bnu abi shayba can cabdisalaam ibni xarbin ayay ka warinaya cabdisalaam ibn xarb annahdi iqatun xaafid lahu manaakiir yarwi lahu ljamaca wa hada lafdu xadiidi yaxyaa abu daawuud marka saddex sheekhuu leeyahy yaxya iyo hanaad iyo cuhmaan lafdiga uu soo kaxaynaayo waa lafdu yaxya wa hada lafdu xadiidi yaxyaa weeyaani can abi khaalid addaalaani abuu khaalid addaalaani waxaa la yidhaha yaziid magaciisa yaziid ibn cabdiraxmaan abuu khaalid addaalaani alasadi alkuufi saduuqun yukhdiu kaiira saduuqun yukhdiu kaiiran yarwi lahu abyarwi lahu asxaabu sunan ilarbaca afartaa ka werisa arbacada can qataada qataadata bnu dacaamat asaduusi can abilcaaliya abilcaaliya rufayc bnu mihraana rufayc ibnu mihraan hiqatun kaiiru lirsaal yarwi lahu ljamaaca tafsiirkuna aqwaaluu ku leeyahay abulcaaliya axaadiidtana waa ka abulcaaliyata alriyaaxi rufayc ibnu mihraan magaciisa can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka kaana yasjudu wuxuu ahaa inuu sujuudayo wayanaamu waa hurdaaye kaana wuxuu ahaa yasjudu inuu sujuudayo wayanaamu waana hurdaaye wayanfuqu waa afuufaayo marka yani waa quurinayo leef ayaa ka baxaysa uma yaquumu waa istaagaaye fa yusallii salaaddiisu iska tukanayo sujuuddu waa sujuudaye waa iska hurdaaye markaasuu kacaaye salaaddiisii buu tukanaya walaa yatawada uma weyse qaadanaye kaana yasjudu waa sujuudaye wayanaamu waa seexanaye wayanfuqu waa quurinaye uma yaquumu waa istaagaye fa yusallii waa tukanaye markaa dabadeed faqultu lahu walaa yatawada uma weyse qaadanayn faqultu lahu waxaan ku idhi sallayta walam tatawada waad tukatay mana weyse qaadanin waqad nimta waadna huriday fa qaala waxa uu yidhi innama alwuduu'u weyse qaadka calaa man naama mudajicaa calaa man qof korkiisu ahaaday naama seexday mudajican isagoo marka yacnii dhinac dhinaca u jiifa inama alwuduu'u weyse qaad waxaa lagu leeyahay calaa man naama mudajican qofkii seexday dhinac dhinac yacnii dhinac dhinac u jiiftay dhinaciisa qofkii dhulka dhigay xadiidkan marka isagu imaam axmed iyo bukhaari iyo way daciifiyeen abu khaalid idaalaanigan baana lagu daciifiyey sida tirmidi uu soo guuriyey tirmidina sidoo kale wuu daciifiyey alimaam albayhaqi isaguna waxa uu yidhi kitaabkiisa almacrifa wuxuu ku sheegay xadiidkan yani ciladii in yani samaacu xadiidkan marka abu khaalid addaalaani inuu ka maqlay qataada a'immada in badanoo ka mida way inkireen axmed ibnu xambal iyo maxamed ismaaciil albukhaari iyo imaamu albukhaari raggaasaa ka mid ah waxaa kaloo sunanka ku tilmaamay bayhaqi sunan alkubraa waxau yidhi wa ankarahu calayhi jamiicu alxufaad xufaadda dhammaanteed xadiidkan way inkireen wa ankaruu samaacahu min qataada inuu qataada ka maqlayna way diideenoo way inkireen marka xadiidka akar ala'ima way daciifiyeen sida uu tilmaamaayo abu daawuud laftirkiisa ibnu cabdilhaadi isaguna tanqiixa wuxuu ku sheegay wa qaala abulqaasim albagawi yuqaalu ina qataadata lam yasmac hada alxadiida min abilcaali cillad kalou keenay waxau leeyahay qataado ayaanba ka maqlin xadiidkan abulcaaliya marka abu khaalid waa cilo ku jira xadiidka abu khaalid waxaa la yidhi qataada xadiidka kama maqal inqiaac cillo saddexaadna waa la keeno abuu khaalid waxaan u jeedaa qataada laftirkiisa abulcaaliya kama maqlin xadiidka waa cilal badan sidaasaa marka tanqiixa ibnu cabdilhaadi oo ku tilmaamay zaada cumaanu wahanaad cumaan iyo hanaad waxay ku ziyaadiyeen ku dareen fa inahu ida dajaca qofku haddii uu seexdo istarkhad way jilcaysaa mafaasiluhu xubnihiisa xubnihiisa way jilcayaan waa kala daadanayaan markaa isma oga qofka inay ka timid neefta inay ka timid in kale qaala abu daawuud qowluhu alwuduu'u calaa man naama mudajican sidaa huwa xadiidun munkarun xadiid munkara weeyaan lam yarwihi ma werinin ilaa yaziid abuu khaalid addaalaani mooyaane can qataada ka wariyey warawaa awalahu jamaacatun xadiidka qeybtiisii hore jamaaca warisay can ibni cabbaas lam yadkuruu ma aynan sheegin shay-an min haada intan dambe inama alwuduu'u calaa man naama mudajican ma aynan sheegin jamaaco badan baa xadiidka warisay qayb hore unbay sheegeen qaybtan dambe inama alwuduu'u calaa man naama mudajican ma aynan sheegin wa qaala waxa uu yidhi kaana nebiy sal ly slam nebigu wuxuu ahaa qaaladan marka sida waxaad moodaa ibnu cabbaas fa qaala ay ibnu cabbaas in loo jeedo laakiin albayhaqi fii kitaabihi almacrifa wa qaaladan qaa'ilkeeda cikrimo waay yani wa qaala waxa uu yidhi wa qaala waxa uu yidhi kaana nabiy ibnu cabbaas yani waxa uu yidhi ama icrima waxa uu yidhi kaana nabiy sal ly salam nebigu wuxuu ahaa maxfuudan mid la ilaaliyo mid la ilaaliyeyba wa qaalat caaishatu caaisha waxay tihi qaala nabiy sal ly salam nebigu waxauu yidhi tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii indhahaygu way seexanayaan laakiin qalbigayga ma hurdaayo maxaa yaele qalbiga nebiga markuu hurdaayo waxyiga inuu ku qabtaa oo ru'ya alambiyaai waxyun ambiyada riyadooda waa waxyi iyaga iyagoo hurdaal loo waxyoonaya marka qalbigiisa waa inuu soo jeedo markaa nebiga qalbigiisa ma seexan jirin indhihiisa waa seexan jirin walidaalika culamada qaar baa waxay ka qaadanayaan marka hurdada asaga weysada kama jebinaysa maadaama qalbigiisii soo jeedo laakiin su-aasha waxay tahay hurdada hurdadu yacnii inay weysada weyse jab ay halis u tahay ama ay keeni karto ma qalbigaa waardiyeynaayo xubnaha mase waxaa waardiyeynayo indhaha xadiidka soo socda cali indhaha lagu xaa oo wuxuu leeyahay alcaynu wikaau sahi faman naama falyatawada alcaynu isha wikaau sahi dabada xariggeeda oo yacni waxaa weeyaan qofku in allaale inta uu soo jeedo indhihiisu ay soo jeedaan qofkan yacni waxaa weeye waxa ka baxaayo oo dareemayo laakiin hadday indhuhu seexdaan maya sida nebiga calayh salaatu salaam salaad hurdo waa uga tagtay marka nebiga qalbigiisaa soo jeeda marka la leeyahay indhihiisuna waa hurdaan ishkaal waxaa la keenay say salaaddii uga tagtaa layidhi marka salaaddii say uga tagtaa isagoo hurdo say salaaddii ugaga tagtay sanadii saxiix nebiga inay salaaddii hurdo uga tagtaa sugnaatay oo muslim iyo qeybkii ay werinayaan ibnu xajar wuxuu leeyahay wakhtiga waxaa lagu ilaaliyaa indhaha qalbiga laguma ilaaliyo waqtiga indhaha maa lagu ilaaliya mise qalbigaa lagu ilaaliya indhaha lagu ilaaliya qorax inay soo baxan inayna soo baxan indhaha lagu fiirinayo ee qalbiga laguma ilaaliyo sidaa darteed marka nebigu indhahana waa ku hurdaan lama diidin iyataas weysadu inay marka burtana indhaha lagu ilaaliya alcaynu wikaau sahi faman naama falyatawada faidaa naamat ilcaynaani istadlaqa alwikaa xadiidku marka waa siyaabahaas wa qaala shucbatu waxa uu yidhi inamaa samica qataadatu qataada wuxuu maqlay can abilcaaliyu ka maqlay arbacata axaadiid bisuu ka maqlay afar xadiid buu qataada abilcaaliye ka maqlay xadiia yunus ibni mataa xadiid yuunus ibni mataa yacni waa laa yaquulanna axadukum midkiin yousa dhihin ana khayrun min yuunus ibni mataa yacni maadaama yuunus qur'aankaa si loogu eedeeyey oo fasbir lixukmi rabbika walaa takun ka saaxibi alxuuti la yidhi qofna yaanu dhihin marka yuunus anaa ka fiican ama waxaa ka fiican nebi maxamed nebiga tawaaducu sidaa uu leeyahay ama ka khayr badan ayb marka xadiidkaas yuunus ibni mataa wa xadiida bni cumar buu ka maqlay fi salaati ku saabsan waa xadiid awqaadda ku saabsan bacda alcasri inaan la tukanin iyo sheega wa xadiidu alqudaatu alaaatun alqudaatu alaaatun itnaani fi nnaari wa waaxidun fi ljanna xadiidkaas usanu keeni wa xadiidu bni cabaas iyo xadiidka ibni cabaas oo uu leeyahay yacnii shahida cindii rijaalun mardiyuuna wa ardaahum cindii cumar ana rasuula sal ly slam nahaa can isalaati bacda alfajri xataa tadluca shamsu xadiidkaasu afartaasuu ka maqlay xadaanii rijaalun mardiyuuna minhum cumar wa ardaahum cindii cumar kaa intaa afartaa ubuu ka maqlay marka muxadisiinta axaadiidta waa u tirsan yihiin afartaas xadiid qataada abilcaaliya uu ka maqlay waxaan intaa ayn kama maqlin afartan xadiidna ka mid ma aha midkaan hadda aan hayno inama alwuduucu calaa manaama mudajacan ka mid ma aha walidaalika marka beyna qataada iyo yani iyo abilcali inqidaaca ku jira xadiidka kaanahu marka sidaasu ku cilayna walidaalika marka cilalka cilmigan cilalka oo axaadiidta a'imadan ay markay cilaynayaan oo kale wax fara badan waxaa dhici karta hadda sanadkan haddaad fiiriso adiga qataada taariikhdii ou dhashay abulcaaliya waqtiga uu noolaa wax haddaa isku fiirisa waxaa dhici karta inaad inqidaacba aysan kuu muuqanaynin laakiin dadkan axaadiidta xifdiga u leh oo mumaarasada ku sameeyey si fiican u kala soocay iyagoo labadan qof haddana wada kulmay inta xadiid uu ka maqlay bay yacnii ay tilmaamayaan ay sheegayaan wixii intaas ka soo hara kama maqlin wey waasitau uga maqlay laabudda waasitada in la sheego marka qofku maaha cilmulxadiidku waxaan uun qaacidooyinkan iska kore oo guudo musalaxa lagu barto inay ku saacidaana un loogu bartaa laakiin cilmiga cilalka wuxuu u baahan yahay cilmi iyo khibro iyo muddo dheer qofka inuu xadiidka ku dhex jiro nam marka walidaalika cilmi yani xadiid asxaabulcilal ay daciifinayaan ama cila khafiye ay ku keenayaan oo kale yani ma sahlana in laga korboodo si sahla looga korboodo maxaa dadkan xifdi iyo mumaaraso fara badan iyo wax badan oo ay dhici karto inaan qawaacid lagu muuji karin bay ayay ku muujinaya nakaarana waa tilmaamay abu daawuudo wuxuu yidhi qowluhu alwuduucu calaa manaama mudajacan huwa xadiidun munkar buu yidhi feer meesha munkarka musalaxa marka lajoogola joogo laba xun baa lagu tilmaamay shay waxaa weeyaan mukhaalafatu daciif lihiqa nin awalba daciif ah inuu nin hiqa a khilaafo ama wuxuu noqon karaa munkarku tafarud adaciif ninka daciifka inuu xadiid la gooni noqdo cid kale aanay werinin waa nakaaro waa ku tilmaamay waxaa kale nakaaradu noqon kartaa qofka saduuqa ah ee haddii xadiid uu la tafaruda xadiid inuu la tafarudo soon la mutaabacaynin shaahidna aan helin dabdigiisana aanu gaarsiin karin inuu isaga keliya wuxuu la tafaruda la qaato marka halkaas tan hadda marka taasaa loo jeeda maxaa yaele abu khaalid addaalaani saduuq baa lagu tilmaamay calaa kullin marka isagoo saduuqa xadiidka uu keligiis wariyey cid kale aanay la warinin culummada yacni imaam axmed iyo kale iyo ragga lamidkaa way ku tilmaamaan nasaa'i iyo imaam axmedaa u badan munkaray ku sheegaan hada xadiidu munkar nasaa'i imaam axmed markuu leeyahay waxaa dhici karto ay tafarada bihi saduuqu nin saduuqaa la tafaruday cid kale oo la werisayna ma jirto marka wixii mararka qaar culammada qaar shaad ay u isticmaalaan ay ayagu munkar u isticmaalaan marka sidaa inaad u ogaato waa waa yani waakaas fatxulmuqiidku sakhaawo oo ku tilmaamay qaala abu daawuuda wadakartu xadiida yaziid addaalaani yaan sheegay liaxmed bni xambal baan u sheegay fantaharanii waa i horaray isticdaaman weynaysi lahu oo weynaysanaayo xadiidkan yacni markaan u sheegay waa i canaantay buu yidhi isagoo aad u weynaysanayo weynaysanayo macnaha waxay tahay isagoo dacfigiisa aad u weynaynayo fa qaala waxa uu yidhi markaa yani inkaarka xaggiisu aad ugu weyneeyey fa qaala waxa uu yidhi maa liyaziid addaalaani yaziid addaalaani maxaa u sugnaaday oo yudkhilu oo u gelinayaa calaa asxaabi qataada qataada asxaabtiisa wax aynan werinin muxuu usoo dhexgelinayaa maal yaziid addaalaani maxaa u sugnaadoo yudkhilu ou gelinaya calaa asxaabi qataada qataada ardadiisa ou dhex gelinayaa maa lam yahbut canhu waxaan ka sugnaanin isaga ama aan aan aan aan yani saxiix aan ahayn ayb maal yaziid addaalaani yudkhilu calaa asxaabi qataada maa laysa min xadiidihi yani waxaan xadiidkiisa ka mid ahayn muxuu u dhex gelinaya walam yacba bilxadiidi xadiidkan uma aanu aabayeelin ma usu aabayeelin qaala xadaanaa xaywat bnu shurayx alxamsiyu fii aakhariina xaywat bnu shurayx waa mar badan uuna soo maray iqatun yarwi lahu lbukhaariy wa abu daawuud watirmidiy wabnu maaja fii aakhariina yacni maca aakhariina kuwo kale isagoo la werinaayo qaaluu xadaanaa baqiya baqiyat bnu alwaliid abuu yuxmid iqatun kafiiru tadliisi wataswiya can alwadiini bni cataa alwadiin bnu caطaa saduuqun sayi lxifdi warumiya bilqadar can maxfuud ibni calqama maxfuud ibnu calqamat alxadrami saduuqun yarwi lahu abu daawuud ayb والنسائي في مسند علي وابن maaja النسائي في مسند cali cas caynkana cali buu ka taagan yahay siinkuna wuxuu ka taagan yahay nasaa-i can cabdiraحmaan bni caaid can cali bn abi aalib cabdiraxmaan ibni caaid waxaa la yidhi caliga uu ka warinaayo lama aanu kulmin ayb ibn cabdilhaadi tanqiixa sidaasuu ku leeyahay ibnu caaid lam yalqa caliyan cali lama kulmin abuu surcana saasuu kasoo guuriyey can cali bni abi aalibin qaal qaala rasuulu lahi sal l slam rasuulku waxa uu yidhi wikaa-u sahi dabada xarigeeda xarigga kontarool kontaroolkeeda yani iyada al caynaani labada indhood waayo faman naama qofkii hurdo falay tabadaha weysaysto ayb xadiidkan marka imaam axmed iyo daara qutni iyana way wariyeen min xadiidi mucaawiya isagoo mucaawiye laga warinayo isnaadkiisa marka baqiya ku jiro isagana sidoo kale can abi bakr bn abi maryam abu bakrkaasna waa daciif ibnu abi xaatim wuxuu yidhi sa'altu cali abi can haadayni alxadiitayni labadan xadiid midkan matniga noogu qorano cali iyo midka imaam axmed warinaya mucaawiya ayaan su'aalay bu aabbahay faqaala wuxuu yidhi laysaa biqawiyeyni laba xadiid xoog badan ma aha imaam axmed wuxuu yidhi xadiidu caliyin ahbat laakiin labadooda xadiidka cali baa sugnaansho badan oo min xadiidi mucaawiya ka sugnaansho badan xadiidkan waxaa xasaniyey marka xaafid ilmundiri ibnu salaax nawowi min xadiid caliyin talkhiiskoo ibnu xajar kusoo guuriyey marka calaa kullin xadiidkan culamo badan way xasaninayaan waana sidaas oo xadiid baa xasan waxaa laga qaadanaa marka hurdadu inay madinno ay tahay ee qofku haddii uu markaa meesha ay wax ka soo baxaayeen dhulka si fiican oo u makaniyo weysna inaani ka jabaynin baabun fi rajuli yada'u ladaa birijlihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yada'u ku joogsanaya al adaa wasaqda adaa marka wasaq ama najaas labada in loo jeedo birijlihi lugtiis ugu istaagay qaala xadatanaa hannaad bnu sari wa ibraahiimu bnu abi mucaawiya can abi mucaawiya ibraahim ibnu abi mucaawiya waxaa weyaan abuu mucaawiyaha dhalayba ayb ibraahim ibnu muxamed ibni khaazima ibraahim ibnu muxamed ibni khaazim waa ibnu abi mucaawiyata adariir abu mucaawiyata adariir baa wiilkiisa saduuqun dacafahu lasdiyu bilaa xuja waa saduuq asdi baa daciifiye bilaa xuja yarwi lahu abu daawuud can abi mucaawiya abu mucaawiyata adariir maxamed ibnu khaazim fiqatun yarwi lahu aljamaaca xaaw xadaana cusmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa shariik shariik bnu cabdillahi naqaci wjariirun jariir bn cabdilxamiid addabi wabnu idriis cabdulahi bnu idriis alwdi cabdulahi bnu idriis alawdi iqatun faqiihun caabid yarwiilah asxaabu kutubi sita can alacmash sulaymaan bni mihraan abu maxamed alkaahili can shaqiiqin shaqiiq bnu salma abu waa'il qaala qaala cabdulaahi cabdulahi bni mascuud waxa uu yidhi kunnaa waxaanu in laa natawada'u inaanan ka weyse qaadanaynin min mowdiin istaagid aan ku istaagnay shay wasaqa maanan ka weyse qaadan jirin ama najaas najaas marka waa laba hadday yaabis tahay iyo hadday qoyan tahay najaas hadday qoyan tahay layska dhaqayaa hadday yaabis tahayna wax dhiba ma laha tirmidii sidaasuu tilmaamayaa iyo ibnubayhaqi ayb kunaa waxaanu in laa natawadau inaanan aanan weyse qaadanaynin min mowdiin min ajli mowdiin yacnii ku istaagid aan shay ku istaagna dartii maanan ka weyse qaadan jirin weysadii sharciga ayd haddii lagu sheegay tan luqada haddii la yidhaahdana iskama dhaqi jirin iskama dhaqi jirinta marka waxaa weeyaan haddii shaygu uu yahda wasaq oo aanu najaas ahayn haddaanay iska dhaqin dhib ma leh macnaheeduna maaha yacni yaan la yska dhaqin maa hadday najaas tahayna najaastu haddii ay ay yacni duyuululmar-a haweenta yacni faraqyadeedoo kale wax lamida hadday tahay iyadoo marka axaadiisku waxay tilmaamayaan haddii dhul kale ay la sii marto ay qallasho inaysan dhib lahayn hadday marka kale ooaysa sidaa ahaynna hadday qallalan tahayna waa wax dhiba male hadday anan qallalaynna oo ay qoyan tahay najaastu marka waa layska mayraya waa layska dhaqaya walaa nakufu ma aanan celcelin jirin shacran tin walaa hawban marana tima ma aanan celcelin jirin qofka tintiisu badan tahay tintiisu aad u badan tahay jilicsan tahay oo markuu sujuudaayo oo kale yacni markaa soo raaracsamayso ay dhulka kusoo daadanayso marka inuu celceliyo ma aha maanta dhan tinta halkaa celceliyo tintana ha sujuuddo adna iska sujuud iska dhaaf walaana kufu shacran sidaas walaa hawbanna ma celcelin jirin marka maryaha in la celceliye maanta qamiiska macawista iyo inuu celceliyo qofka cimaamadda maantana inuu celceliye iyo laakiin ruux waxaa weeyaan markuu sujuudaya mare inuu maro dabcan fuqahadu waxay ka hadlaan mare isaga la xiriirto la dhaqdhaqaaqayso mutasil ku ah inay dhulka hadday uga soo hormarto ku sujuudo sujuuddaas waxay leeyihiin ma ma ma ansaxayso marka ta dabcan taas inuu iska ilaaliyo laakiin waxa kale sideeda maanta dhan mare inuu celceliyo ma ah walaa nakufu shacran walaa tawban qaala ibraahim bnu abi mucaawiya waxa uu yidhi fiihi ay filxadiidi xadiidka dhexdiisa can ilacmash buuyi can shaqiiq can masruuq yani masruuq buu ku daray beyna shaqiiq iyo cabdullaahi bni mascuud ayuu masruuq soo dhex geliyey aw amase xadatahu canhu aw amase waxau yidhi xadatahu canhu yacnii shaqiiq ayaa acmash u sheegay can masruuq uga sheegay ow xadata shaqiiqun alacmash qaala waxa uu yidhi qaala cabdullaahi ow xadaahu shaqiiq baa w xadaahu fiiri xadaa shaqiiqun hu alacmash buu u sheegay canhu can masruuq qaala inuu masruuq yidhi qaala cabdullaahi sidaasraaxilo badan isu laalaabana meesha wa qaala hannaadun can shaqiiq hannaadna isaga wuxuu yidhi can shaqiiqin meesha yacnii alacmash can shaqiiq buu aw amase xadatahu oo u sheegay shaqiiq acmash canhu qaala qaala cabdullaahi ayb marka iyagu waxaa weyaan marka waxay isugu imaanayaan waxay isku khilaafayaan hannaad xadiidka can abi mucaawiya can ilacmash can shaqiiq can cabdillaahi bixadfi masruuq uu ku weriyo meesha kale hanaad wuxuu leeyahay rawaa abu mucaawiya can ilacmash bilcancana yani waxuu ka wadaa warkan dambe oo qaala hanaad can shaqiiq yacni acmash baa wuxuu yidhi can shaqiiq cancanow uga werina ow amase bilafdi taxdiid ow xadaahu canhu ama xadaanaa ayuu yidhi acmashoo shaqiiq uga werina ayb shaki baa marka riwaayadan uu ka muujiyey qaala qaala cabdullaahi buu yidhi markaa shaqiiq qaala shaqiiq wuxuu yidhi qaala cabdullaahi ayb hanaad marka isagu masruuq ma aanu kusoo darin sanadka labana waa ku shakiyeyo mar alacmash can shaqiiq alacmash qaala xadaanaa shaqiiq sidaa aw xadaana qaala qaala qaaladaas dambe marka shaqiiqa iskale qaala cabdullaahi ay ibnu mascuud baabun fii man yuxadiu fi salaa fii man yuxditu fi salaa marka waa inaan laga weyse qaadanayn taana marka xadiidka iyo tarjamada isleeyihi baabun ay hadaa kani baabun baab weeyaan fii man fii shani man ruux shanigii yuxdiu yacnii weysada ay uga jabayso ama ku xadaayo fi salaati salaada dhexdeeda qofka haddii salaada dhexdeeda weysada uga jabtaa muxuu samaynaya qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa jariir bnu cabdilxamiid can caasim alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal abu cabdiraxmaan albasri waa iqa weeyaan yabil asxaabu kutubi sitta can ciisa bni xibaan can muslim bni salaam can caliy bni talqin qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku waxau yihi idaa fasaa axadukum midkiin hadday neefi ka timaado oo yacni aan neef marka aan cod la soconin idaa fasaa idaa fasaa axadukum midkiin hadday neefi ka timaado fi salaati salaada dhexdeeda falyansarif ha gadoomo kala baxo falyatawadaa ha weyse qaato waliyucidi salaata salaadiina ha soo celiyo tou gadoomu tago falyatawada ha soo weyse qaato waliyucdi salaata salaadiina ha soo celiyo yaanu meeshii ka binaynin istinaaf ha sameeyo salaaddii ha soo bilaabo ila waa burtay salaadiina xadiidkan ibnuqataan baa cileeyey wuxuu ku cileeyey muslim ibnu salaam alxanafi laa yucraf buu yiri ibnuqaaan alfaasi baa cileeyey fii bayaan wahmi walihaam tirmidina waxa uu yidhi qaala albukhaariyu laa aclamu licaliy bni talqin gayra hada alxadiid xadiidkan maa wax kale uma ogi buu yidhi ninkan alwaaxid walaa acrifu hada min talqi bni caliyin kaanahu ra'aa ana hada rajulu aakhar abuu cubaydna waxau leeyahay uraahu waalidu dalqi bni caliyin dalqi bni caliyin aabbihii baan u malaynaa buy ninkan inuu yahay cali bni dalqi xadiidka werinaa calaa kullin yani xadiidka marka tirmida isagu waa xasaniyey bacd alaimana marka xadiidka sida ibnulqadaan fii bayaan mahw alyahaan uu ku tilmaamay ayay xadiidka daciifinayaan oo marka dalqi bnu caliyin iyo cali bni dalqin waa iska hal nin isago saxaabi weeyaan dhib male taas waxaa dhib kale marka waxay tahay ninkan salaam ibnu caliy salaam ibnu caliyin alxanafi marka jahaalada lagu tilmaamay xadiid kalaa jiro isagu min xadiidi caaisha oo kan cagsigiisa oo man asaabahu qaylun ow rucaafun ow qalasun ow madyun falyansarif falyatawada uma liyabni calaa salaatihi wahuwa fii dalika laa yatakalam wuxuu leeya yani qofkii weysadu ay sangorar iyo kale u ku dhaco ama matago ama yani madi iyo dareemo salaadda ha ka baxo ha soo weyse qaato salaadiisii meeshay u joogtay ha ka wato wahuwa laa yatakalam isagoon hadlin xadiidkaa marka daciif weeyaan kaas waa daciif oo yacni imaam axmed iyo kayruhu baa daciifiyeen buluuqa labada xadiidna buluuqulmaraamka ibnu xajar waa ku keenay marka xadiidkan waa dacfi baa marka ku jira laakiin asalkii baa loo noqonaa waxay tahay asalku hadday salaadii weysada qofka ay ka burto salaadii waxaa ku qumay shay mubdilo buriye salaadii hadday salaadii burtayna waa in lasoo bilaabo qofkii qibladii buu ka jeesanaya waa weyse qaada acmaal badan buu gelaya mar walba salaadii inuu soo bilaabo iyo taasa asal baabun fi lmadyi madidiibuu u baab yahay almadyu waxyaabaha marka qofka dakarkiisa ka imaanaya waxay yihiin almadyu walwadyu walmaniyu manida iyadu marka waxaa weeyaan waa caddahay waa boodbood bay kusoo baxaysaa ladana qofku markaa waa dareemaya laakiin labadan kale iyagu saas ma ah almadyu madida iyadu marka waxaa weeyaan qofku marka shahwadiisu ay kacdo ayaa qoyaan buu ka dareemaya dakarkiisa marka taasaa almadyu baa leedahay madida iyada xukunkeedu marka waa najaas in la dhaqow nabiga faray weysadiina waa jebinaysaa maxaa yeelay waxay ka soo baxday makhrajeynka horey gadaal hore unbay horey ka timid weysadiina way jebinaysaa meeshiina waa in la dhaqo marada ay gaartayna waa in markaa la dhaqo waa najaas iyo madido wadyiguna ibnu cabaas madido uga qiyaas qaatay wadyigu marka waxay tahay qofka isagoo shahwadiisiina kicin qoyaan inuu ka dareemo hoostiisa waxay yidhahdaan culamada culays badan markuu shaqada ku daalo oo kale shaqooyin badan oo kale qabto ayuu qoyaanka u dareemaya wediga wedida markay manida waa isku xugun manida waa ka duwan tahay manida iyada waa daahir weysada ma jebisaa isma jebiso fuqahada waa isku khilaafsan yihin ayag laakiin kor iyo hoos waxaa weyn wax saas tamaro macnale kuma jireen qofka hadday maniyi ka timaado xadad akbaraaba ku qubay marka xadadkii akbarkaabaa midkii asqarka ah kii akbarkuu soo dhexgelaya xadadkii weyse la-aantaah wuxuu soo dhexgelaya midkii akbarka ah wax faa'iidaa male masaladaas ku murankeeda marka amara male macno badan ma marka iyadu manidu sidaas oo shanigeeda meeshay gaartana iyadu waa daahir laiska dhaqi qofku iska dhaqi karaa laakiin iyadu najaasi ah manidu sida yani culammada ay u badan yihiin qaala xadaana qutaybata bnu saciid qaala xadaana cubaydat bnu xumayd alxadaa can irukayn bni arabiic can xusayn bni qabiisata can caliyin qaal kuntu rajula madaa'an kuntu waxaan ahaa rajula nin madaa'an madi badan fajacaltu waxaan gudagalay aktasilu inaan qubaysanayo xataa tashaqaqa fajacaltu yani waxaan ahaayo aan ahaa aktasilu inaan qubaysanayo xataa tashaqaqa dahrii ilaa dhabarkaygu oo dildilaacay yanii aad waa qubaysan jiray mar sidii manido kale ugu qubaysan jiray fadakartu dalika lilnabiy sal l slam arrintaa baa nebigu u sheegay aw dukira lahu ama waa loo sheegay miqdaad ayuu u diray maadaama gabadhiisii uu qabay ayuu ka xishooday marka miqdaad buu iisoo weydiiyey bax marka cilmigii faa'iidadiisiina waa xasilsaday xishoodkiina waa la yimi haddii labadii maslaxa laysku qaban karo waa fiican tahay culimmaduna marka waxay ka qaateen qofku inaanu waxyaabaha haweenkay ku tacalluqo aanu kala hadlin dadka marka isaga yacni ama haweenta xaaskiisa qaraabada la ah oo kale taasay ka qaateen wax laga xishoodo ay tahay ayb fadakartu dalika linabiy sal l salam arrintaasaa nebiga u sheegay ow dukira lahum waa loo sheegay faqaala rasuulullah sal l slam rasuulku waxau yidhi idaa ra'ayta almadya haddaad madida aragto faqsil dakaraka dakarkaaga dhaq kow dakarkii horta in la dhaqo watawada' weyse qaado wuduu'aka lisalaati weysadaada salaada aad u weysaysanayso kale wuduu'aka lisalaat yacni wuduugii sharciga in loo jeedaa laga qaadana faidaa fadakta almaaa faidaa haddii fadakta aad daadiso ood qubto almaaa biyihii la yaqaanay biyaha hadda manida u jeedaa haddaad mani daadiso faktasil qubaysa markaas daad yacnii mani hadday kaa timaado iyada qubaysa ay leedahay unkeedu waa gaar marka manidii iyo madidii ay u qaysay qaala xadaثana cabdullahi bn maslama can maliki can abinadr can sulaymaan bni yasaarin can miqdaadi bn aswad qaal ina caliya bna abi aalibin cali bna abi aalib amarahu wuxuu amray an yas'ala rasuul lah sal salam inuu nebiga su'aalo can irajuli yacnii ninkii xaggiisa oo ka su'aalo idaa danaa min ahlihi ahlkiisa hadduu usoo u dhowaado fakharaja minhu lmadiyu madi ay ka baxdo ka timaado maadaa calayhi korkiisa maxaa ahaanayo fa ina cindii maxaa yeelay aniga agteyda ibnatahu gabadhiisa ah gabadhiisii baan qabaa aniga adi kaco iisoo weydii wa ana aniguna astaxyi waan ka xishoonayaa an as'alahu inuu su'aalo qaala miqdaad miqdaad waxau yidhi fasaltu rasuula allah sal l salam nebigaan su'aalo can daalika arrinkaa faqaala waxa uu yidhi idaa wajada axadukum midkiin haddii uu helo uu dareemo daalika madyigaas faliyandax farjahu farjigiisa ha firfirdhiyo ha dhaqa umbaa haddii loo jeeda biyaha ku shubo ha dhaqa walayatawadaha weyse qaato wuduu'ahu lisalaa salaada weysadiisa oo kale weyse qaada qaala xadaana axmed bnu yuunus alyarbuuciyu qaala xadaana zuhayr zuhayr bni mucaawiyata aljucfi can hishaam bni curwa hishaam bni curwata bni zubayr ibn alcawaam can curwa ana caliya bna abi aalibin qaala lilmiqdaad wuxuu ku yidhi wadakara naxw hada kanoo kaloo sheegay qaala fasa'alahu lmiqdaad baa u su'aalay faqaala rasuul lah sal l slam nebigu waxau yidhi liyaqsil dakarahu dakarkiisa ha dhaqo wa unhayeyhi iyo labadiisa xaniiyood riwaayadan marka wa unhayeyhi xaniyahan inuu iska dhaqo yani dakarka ima xowlahu ha dhaqo qaala abu daawuud rawaahu thawriyu wa jamaacatun thawri iyo jamaaca xadiidka wariyeen can hishaam marka thawri iyo jamaacadan haddiyay mutaabacaynayaan zuhayr sanadka mar walba fiiri rawaahu athawriyu wa jamaacatun can hishaamay ka wariyeen xadiidkeennii horena yaa hishaam ka warinaaye zuhayr can abiihi can ilmiqdaadi bni caliyin can ilmiqdaad can caliyin can ilnabiy sal l slam yacni ziyaadadan wa unhayeyhi waa lagu raacay buu ka wadaa zuhayr intaas hore waa inuu kuu sheegay qaala markaa qaar waxaa unhayeynku marka waa iska istixbaab camaleynay dakarkii in la dhaqo qala xadaana cabdاllahi bn maslma alqacnabiyu qaala xadaana xadaana abi leeya qaala xadaana abi can hishaam bni curwa can abihi can xadiiثi xadaثahu can caliyin xadiiث ou marka cali ka sheegay qultu lilmiqdaad baa wuxuu ku idhi fadakara bimacnaahu buu sheegay qaala abu daawuud rawaahu lmufadal bnu fadaalah wاthawriyu wabnu cuyayna can hishaam can abiihi can caliyin wa rawaahu bnu isxaaq maxamed bnu isxaaq can hishaam bn curwa can abiihi can ilmiqdaad can ilnabiy sal l salam walam yadkur unhayeyhi ibnu isxaaq ma sheegin unhayeyhi marka ibnu isxaaq iyo raggan iskama dhici kara ibnu isxaaq mufadal ibnu fadaala iyo thawri iyo ibnu cuyayna meelay joogaan qaala xadaanaa musadadun abuu cawaanana wuxuu ku wariyey fii saxiixihi abuu cawaanata isfiraayiini mustakhrajkiisa muslim uu kusoo saaray min xadiidi sulaymaan bni xasaan can ibni xasaan can maxamed bni siiriin can cabiidata salamaani can caliyin waa dariiq kale wa fiihi waxaa ku jirta yaqsilu unhayeyhi wadakarahu xaniyaha iyo dakarkaba waa dhaqayaa whada mutasilun sanad mutasil ibn اlqayim sidaasuu taadiibku kuleeyahy qaala xadaana musadadun qaala xadaana ismaaciilu yacni ibn ibraahim ismaaciil ibn ibraahim ibni miqsam ayaa la yidhaahdaa almacruuf ibni culaya hooyadiis ayaa loo nisbay jiray ibni culaya waana ka xanaaqi jiray imaamu shaaficina wuxuu dhihi jiray markuu sheegaayo xadaanaa ismaaciil alladii yuqaalu lahu ibnu culaya ismaaciilka dadku ay yidhaahdaan ibnu culaya yani inuu wixiina sheegana waa rabaa u bayaa yani si loo ogaado yani loo garto qofka uu yahay si ahaanna coogaha inuu yani ku ballaariyana ma qaala akhbaranaa maxamed bnu isxaaq maxamed bnu isxaaq almadani saaxu sira qaala xadaanii saciid bnu cubayd bni sabaaq can abiihi can sahli bni xunayfin qaal kuntu alqaa min almadyi kuntu waxaan ahaa alqaa inaan kala kulmaayo min almadyi madida shiddatan adayg dhib wa kuntu waxaan ahaa uksiru inaan badinayo minsa xaggiisa aliqhtisaala qubaysiga fasa'altu rasuula allahi sal ly slam rasuulkaan weydiiyey can daalika kaagaas faqaala waxau yidhi innamaa yujzi'uka waxaa kaa gudaaya min daalika kaagaas alwuduu'u weyso qultu waxaan idhi yaa rasuula allah fakayfa bimaa yusiibu hawbii minhu fakayfa sideebuu noqonayaa bimaa yusiibu waxaa asiibayo hawbii maradeyda oo minhu min almadyi ka mid ah qaala waxau idhi yakfiika waxaa kugu filan bian ta'khuda inaad qaadato kafan sacab oo min maa'in biyo ah fatandaxa biha aad ku firdhiso min hawbika maradaada xaysu turaa meesha aad u malaynayso inuu asaabahu inay asiibtay marka waa dakarkii waa la dhaqayaa maradiina biyoubaa firdhis baa qaada meeshaad malaynayso qال xdثna إbrاhيm بن mوسى qال أخبرna cبدالله بن وهب qال xdثna معاaوية yعni بن صالح عن الcلاء بن الxاrث عن xزاm بن xakيم عن cmه cبداللh الأنصاري qاal sألtu rasuul الlhi صلى اه ل sلم rasuulkan su'aalay cma yuujiب الغusla waxa qubays waajibiyo wa can ilmaa'i baan weydiiyey biyo yakuunu ahaanaya bacd almaa'i biyo dabadood ay min almdyi bacd اlmdyi sidaa waxaa loogu macnaynayaa madidu saas waa israacraacaysaa laakiin manidu intay si boodbooday ku imaanaysa waa istaagi kar laakiin madidu iyadu waa socsoconeen saasuu le shaare faqaala waxau yihi daalika kaagaas almadyu madidigu wa kullu faxlin mid kastoo nin ahna oo lab ana yumdii waa madiyeynaya madi waa leeya fataqsilu min daalika kaagaas xaggiisaad ka dhaqaysaa farjaka farjigaaga wa untayayka iyo labadaada yacni xaniyood wa tawada wuduu'aka lisalaa weyse qaado weyse qaadka salaadda aad weysaysanaysa untayayka marka riwaayad badan baa ku soo arooray midaanna waa ibnuqayim uu keenaya qaar baa marka xadiidkan cabdullaahi marka cabdullahi ibnu sacad waa ibnu xasmi baa marka wuxuu leeyahay xadiidkan ma ansaxayo laakiin wuxuu leeyahay xadiidkan waa ansaxayaayo ibraahim bni muusa can cabdillahi bni wahb wa humaa min almuttafaqi calaa xadiidihimaa labada nin waa xadiidkooda waa muttafaq can mucaawiyata bni saalix mucaawiyana waa miman rawaa lahu muslimun waa hiqa alcalaa bnu xaarif rawaa lahu muslimun aydan xizaam ibnu xakiim wathaqahu gayru waaxidin hal wax ka badanaa towfiiqiyey wa camu cabdullahi bni sacadna waa saaxibu lxadiid saxaabi waa marka sanadkan meel mala ah ibnulqayim saasuu leeyahy sanad nadiif ah marka ibnu xasmi dacfiga uu ku keenay waarid ma ah qaala xadaanaa haaruun bnu muxamed ibni bakaar qaala xadaanaa marwaan yacni bna muxamed marwaan bni muxamed alfazaari marwaan bni muxamed haay qaala xadaana alhaytam bnu xumayd qaala xadaana alcalaa bnu xaarif can xisaam bni xakiim can camihi cabdullahi bni sacd alansaari annahu sa'ala rasuul lah sal ly slam rasuulka uu weydiiyey maa yaxillu min imra'atii haweenayda maxaa haweenaydayda maxaa igaga xalaal ah wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id haweenteeda kolkay xaa'id tahay xaa'id u joogo maxaa iiga bannaan qaala waxau yidhi laka maa fowqa alisaar yacnii isaarka meesha macawista laga xirto xudunta waayo wix ka saxeeya yaad leedahay wadakara waxau sheegay mu'aakalata alxaa'idi haweenta xaa'idka in wax lala cuno aydan wasaq alxadiid xadiidka uu kaxeeyey ayb xadiidku marka in lagu istimtaaci karo bimaa fowqa sura ayuu tusaya wainta xaa'idka xudunta wax ka koreeyo qofka inuu istimtaac kaga samayn karo inta xudunta ka hooseysana inaynan bannaanayn laakiin xadiidka kale wuxuu leeyahay xadiid baa wuxuu dhahayaa isnacuu kulla shayin ila nikaax haweenka xaa'idka wax allaala waxaad doontaan ku sameeya ilaa galmo unu jimaac maana inta kale waa laidiin ogolyahay xadiidkaas marka muslim uu werinaya marka sidaan waxaa la dhahayaa qofku inuu ixtiyaadka ku dadaalo maxaa yeeley haddii uu marka meeshii laga xarimay uu ka agdhowaado waxaa dhici karta marka inuu ku dhaco xaaraantii uu ku dhaco qofku marka sohodinta dhan inuu ka dheeraada u fiican binaan calaa daalika marka fuqahadu ay sidaasoo kale ay u tilmaamayaan xadiidkan marka bacdi ahlilcilmi marka dacfi bay ku keeneen qaala xadaanaa hishaam bn cabdilmalik alyazani qaala xadaanaa baqiyat bn اlwaliid can sacdi alaqtash wa huwa bn cabdillaahi can cabdiraxmaan bni caa'id alsdi qaala hishaamu waxa u yihi hishaam huwa bnu qurin weyaan huwa bnu qurطin amiiru xims ahaa can mucaadi bni jabal wuu werinaya cabdiraxmaan ibni caa'idkan baa mucaad ka werinaya qaala sa'altu rasuula allah sal l slam waxaan su-aalay camaa yaxullu lirajuli ninka waxu xalaal ah min imra'atii haweenaydiis ugaga xalaal ah wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id faqaala wuxuu yidhi maa fowqa alizaari izaarka meesha yacni macawista laga xartata ka sarreeya watacafufu can daalika afdal watacafufu in laga dhowrsado can daalika kaagaas yaa afdalu fadli badan meesha yani agagaarkaas laga dhowaanin qaala abu daawuud walaysa bilqawiyi xadiidkan marka ma xoog badna ay laysa huwa yacni alxadiida biqawiyin xadiidkan waxuu leeyahay abu daawuud ma xoog badna maxaa yeelay baqiyatu bn lwaliid baa ku jiro can ayuuna ku wariyey sacad alaqdashna fiihi liin dacfi baa ku jiro cabdiraxmaan bnu caa'idina lam yasmac min mucaadin baabkan marka in xadiidkan lagu keeno xadiidkii hore muxuu dhaha haa kii hore waa saxi midkaanan u jeeda ahlucilmigu ay daciifiyeen kan dambe waa marka midka daciifka ahaay marka cilalkaanuuna marka uu leeyahay baabka marka in labadan xadiid lagu keena hadda baabulmadyi buu ku saabsanaa ishkaal ay leedahay medi baa laga hadlaya axkaamteeda hadda kan yani xaaid marka kitaabulxaaid inuu dib ugu dhigaa fiicnayd marka lama garan karo yani calaaqada ka dhexaysa baabka iyo labadan xadiisoo dambe takallufka in lagu keenkeena ma ahane waa dhib badan tahay wabilahi towfiiq